haddana prime minister iyo wasiiri la sugahayo waliba ilaahay ku rajayaynaa inay dowlad dalka soomaaliya mid bayto soomaaliyana midnimada iyo dowladnimada heshaanta in ilaahay ka weelo dhammaan madaxda lahadooridin hambaliyana dhammaantiyo weli kalelanaha inta hata la kooyi doontan way rajeeyaan dad oo shaqadii oo gududi karo baramisakan ka horeey dad shaqadii oo gududi karo ilaa wasiirada inay oo nagadaan yaan rajeena soomaaliyana isbedel oo dimuqraadi ayaa ka tillaabsatay alxamdulilah dhowr jeera la isbedeli oo madaxweyne badan iyo la dooradii marka alxamdulilah marka hadda dimuqraadiyaddan eed eed aan faylata ummadda soomaaliya dhammaanteen aan hambaleeyana sida dimuqraadiyadda oo lanka tillaabsaday in runtiisa eed eed aan faylowo waa in rajeeyana lama kun iyo labaatankan inay qof iyo cod shay layska doorada biidn illahi alkariim eed eed aan mahadsantiin waana siinka mahadnagaana ummadda soomaaliyeedna way ballanaa ilaahay oo abaartan iyo dhibaatadan iyo oonka iyo rafaadkan ilaahu noobi waa inaan rajeeyana nabad waarto wadamada didito la furo dhibaato laku baho haan dowla diidkana yoona laku adkaada iyo codsadaan biidn illahi alkariim ilaahiyana weelo kor ilaahna weele haddana meelfeyle marahayd ciidamada dhammaantiin aan mahadnaga degmooyinka iyo gobolada iyo gaar ahaan jididka iyo sidii ona in kula dagaalamo ahay ahaan dowladiidka dadweynaha qeybashay shal doogna way balle ahaan dowladiidka hal isku reebay